haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulinti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhex xaluusan dalalka soomaaliya iyo kenya kadib markii dowladda kenya ay u wactay safiirkeedii soomaaliya isla mar ahaantaasina ay ku amartay safiirkii soomaaliya ee kenya in waddanka uu ka baxo markii labada waddan ay isku qabteen arrimo ku saabsan xirmooyin shidaal oo soomaaliya ay ku soo bandhigtay waddanka ingiriiska gaar ahaan magaalada london bishan aynu ku guda jirno dowladda kenya ayaa soomaaliya ku eedeysay in dhul ugu murunsan yahay ay heshiiskaasi ku soo bandhigtay waddanka ingiriiska ay muujinayso in soomaaliya ay isla haysiisay taasina ay ka carruudeen soomaaliya sawa ay beenisay hadalka ka soo yeray kenya oo ay sheegtay inaysan jirinna xirmooyinka shidaal ee soomaaliya ay ku soo bandhigtay london inaysan ku jirin dhulka hadda ay dhinacyadu isku hayaan ee dacwaddooda ay ka socoto magaalada haig ee waddanka holland shirkadda spectrum oo iyadu soo bandhigtay heshiiskaasi soomaaliyana wakiil ka ahayd ayaa iyaduna war qoraal ay soo saartay ku sheegtay in meelaha sahanka ay ka sameeyeen ay yihiin dhulka soomaaliya oo aysan ku jirin meelaha hadda ay labada dhinac isku hayaan dhacdooyinka kale ee toddobaadkan waxaa ka mid ah war-saxaafadeed ay si wadajira u soo saareen madaxweynayaasha soomaaliya iyo burundi ayaa faahfaahin lagaga bixiyey booqasho rasmi ahayd ee madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo toddobaadkan ku tegey waddanka burundi kadib markii martiqaad uu ka helay madaxweynaha burundi war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in kahor kulanka labadada madaxweyne ay kulmeen wasiirada gaashaandhigga labada dal waxaa la rumaysan yahay inay ka wada arrinsadeen ciidamada burundi ee soomaaliya jooga ee la filayey inay dhammaadka bishan ka baxaan soomaaliya in dib loo dhigo islamar ahaantaasina ay kulan deg deg ahay ay isugu yimaadaan madaxda dalalka afrika ee ciidamada soomaaliya ka jooga ilaa iyo kun askari ayaa la qorsheynayey in ay amisom dhinto gudaha waddanka soomaaliya ciidamada ka jooga waxaana la sheegayey in burundi ay ciidan ka saarayso qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa toddobaadkan waraysi uu siiyey v o eda waxa uu kaga hadlay arrimo dhowro amniga ay ka mid ka yihiin iyo ciidamadaasi la sheegay inay soomaaliya ka bixi doonaan haaruun macruuf ayaa toddobaadkan uu la hadlay madaxweyne waare horta sidii ku caddaad qaraarka security councilka qorshahaasu waa jiray in ciidamo kuna ay ka baxaan waddanka soomaaliya guud ahaan caadi ahaan waxaan rajayneynaa annaga ama sida aan filanayna waxay ahayd in ciidamadaas kunkaa sectarada oo dhan shanta sectaro waddanka laga qaadi doono brorata ama ama proportional looga qaadi doono laakiin waxaa muxuu ahay golaha siyaasadda iyo amniga e u da ayaa go-aan gaaray in kunkaas ciidamada burundi oo hirshabeelle jooga laga qaado gaar ahaan sectorka shanaad ee shabeellada dhexe arrintaas runtii annaga aadaan muxuu ahay aan walwal uga muujinay waana la xiriirnay annagoo la kaashanayna dowladda amisom iyo business security councilka markay noo yimideen oo ay beledweyne ay noogu yimideen heer safiir intaba waa la qaybsanay haddana dadaallo runtii aada u fara badan oo aan uga mahad celinayno dowladda dhexe muxuu ahaaye haddana ku dhammaaday safarka hadda madaxweynuhu oo uga soo dhammaaday burundi waxaan aada rajo uga qabnaa in arrintaas dib loogu noqon doono go-aankaasna uu u fuli doono si aan saameyn weyn ku yeelan amniga hirshabeelle kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare oo toddobaadkan v o eda la hadlay ganacsatada soomaaliyeed ee qaadka ka keenta dalka kenya ayaa ku hanjabay inay joojin doonaan soo dejinta qaadka waxaana taasi ka dambeysay kadib markii ay ganacsatada qaadka ee waddanka kenya ay sheegeen inaysan dhibaato u arki doonin in ay lumiyaan suuqa ay soomaaliya ka haystaan iyagoo la safanaya dowladooda kadib markii labada dowladood soomaaliya iyo kenya oo muran siyaasadeed soo kale dhex galay qaboobe maxamuud qaliye oo madax u ah guddiga ay leeyihiin qaar ka tirsan ganacsatada qaadka ayaa v o eda la hadlay go-aankaan qaadanay waxa weeye in qaadka ka yimaada kenya aan iska joojino maadoo maadaama uu dhibaatooyin badan noo leeyahay wakti aan dheerayn baan joojinayna haddii alla yidhaahdo imisa inaga xigta maalmood ama toddobaad adigu saa is leeyahay ilaa laba toddobaad laba wiig laba wiig sababtaa u joojinaysaan waa maxay sababta u joojinayna waxa weeye isagoo awal qaaligii ka bato dhibaatadiisii faraha maaragta looga gubto khasaaro badan uu noo geysto dhib badan uu nagala kulmay baa haddana nimankii laftigoodi waintay siyaasadeeye waxay yidhaahdeen baddii soomaaliya lagula wareegayaa maaragtay haddii annaga darac intay shirka raadi qabteen bay yidhaahdeen maaragtay qaadka haddii maalin walba atan lagugu cagajugleynaya annagaa joojinayna qaadka haddii ciiddayada iyo badayada haddii raba in lagu qaato ma garat badda la qaadanayaana waa midayadii wey annaga wey midayadii midda la qaadanaya la rabaa in la qaato iyadoo awal shilina laka dhameeyo lacag adag oo maalin walba aan waxba kasoo noqonayno maaragtay geedo qallalan ay ka imaanayaan oo afar boqol oo kun oo doolar maalin walba ay xaroonayso aan waxba kasoo noqon xash wax xash oo qallalan maahane oo ma garata xaaladayadu saas ku sinanta oo aan khasaarno dhibaato ku qabno haddana wax ay maaragta nooga soo noqdo oo anaga bedelkiisa aan haysan ayaa waxaa dhacday haddana qashqashaadaas noocaasa inay keeneen oo ay leeyihiin ma garataa hawshii siyaasada labada dowladood u dhexaysay ay la xiriiriyeen kaasi waxa uu ahaa qaboobe maxamuud qayliye oo madax u ah guddiga ay leeyihiin qaar ka tirsan ganacsatada qaadka ee magaalada muqdisho ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa howlgal ka dhan ah al-shabaab waxay ka fuleen tuulooyin ka tirsan degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa toddobaadkan gaaray magaalada adisababa ee dalka etoobiya halkaasi waxa uu ku soo dhoweeyey madaxda dalkaasi oo uu ku jiro ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed oo ay ka wada hadleen arrimo dhowra oo quseeya labada dhinac muuse biixi cabdi ayaa toddobaadkan sidoo kale dib ugu soo laabtay magaalada hargeysa kadib booqasho maalmo uu ku joogay magaalada adis ababa intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal tan iyo kulanta dambe nabadgelyo